wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa digniin culus u dirtay ganacsatada dalka keena khudaarta laga keeno dalka dibaddiisa wasiirka wasaaradda beeraha mudane maxamed cabdi xaayir maareeya ayaa sheegay in tallaabo laga qaadi doono ganacsatada soo dhoofisa khudaarta si aan loo wiiqin dadaalada beeraleyda soomaaliyeed ee ku tiirsan waxsoo saarka gudaha ko u kuurgelaynay alaabooyinka halkaa ka soo dega gaar ahaan waxyaalaha beeraha ka soo go-ay khudradda halkaa ka soo degta waxaanu ku aragnay sida aad arkaysaan khudrad aad u fara badan oo aad u badan oo ka soo degtay halkan oo badankeedu u badan tahay waxyaalo soomaalidu ay qani ku tahay ama ay soo saari karto beeraleyda soomaaliyeed ay doonayaan inay ay soo saaraan oo suuq u helaan nasiib daro shirkadahan diyaaradaha ka yimaada dalalka dibadda waxay si sharci daro ah oo aanay liisan u haysan ganacsato aan sharci u haysan inay soo dhoofiyaan khudaar halkan keenayaan khudaar badan oo sharci daro ah khudaarta badankeedu waxay suuqa ku gashaa marka hore xalaaneba ha gasho laakiin suuqa waxay ku gashaa cashuurdhaaf dadka soomaaliyeed iyo ganacsatada soomaaliyeed ku dhiirigelinaya inay dalkooda beertaan beeraleydooda dhiirigeliyaan beeraleyda hadda ku hawlan wax soo saarkana waxaanu ka joojin doonaa waxyaalahaasoo kale oo fawdada ah oo sida sharci darada dalkan loo soo gelinayo